yushtaradu waxaa la shardiyaa lijawaazi اlfatwa shuruudun baa loo shardiyaa minha waxaa ka mid an yakuuna inuu yahay almuftii ninka jawaabayaay caarifan mid yaqaana waa inuu yahay bilxukmi xukumka uu fitwoonayo waa inuu jawaab waa inuu yaqaano yaqiinan hubaal waa inuu yaqaano aw amase dannan malo waa inuu ku yaqaano raajixan oo xoog badan wa ilaa haddii uusan garanaynin wajaba waxaa waajibaya calay dusha atawaqufu inuu ka istaago yani ninka caalimka ah mujtahidka ah markii su-aasha la weydiiyo shardi waxa ah su-aasha markuu jawaabteeda bixinayo inuu garanayo xukunkeeda ama hubaal ha u garanayo ama malo raajixa ha u garanayo malo raajixa saanu hadda ka horba soo sheegnay danniga raajixa ah waa macmuul ladda shariica danniga raajixa ah hadda ka hor baan soo sheegnay maxaa yeelay waxaa iska adag in shareecada arrimaheeda oo dhan yaqiin lagu wada dhiso oo iska adagta sidaa daladeed danniga raajixa yaquumu maqaama alyaqiin sidaas weeyaan marka waa inuu masalada yaqaano waa inuu masalada yaqaano ousan leeda fuulin waa inu isagoon garayn macnaha waxa way dusha kaga dhicin masalada iyada waa masaladu macnaha waxa weyaan aad uu qur-aanka uga warramay bacdu ahlilcilmi xataa waxay gaadhsiinayaan shirkiga iyadaa ka daran bay leeyihin aayaddii ku imaan jirtay fii suurati alacraaf ilahi subxaana wa tacaala markuu tartiibiyey wa an taquuluu cala allahi maa laa taclamuun shirkiga ayuu ka dambaysiiyey marka tartiibka loo tartiibiyey bacdu ahlilcilmi waxay leeyihin waxay kutusaysaa shirkiga inuu macnaha ka weyn yahay masale aadan garanayno jawaabteeda aad bixiso walaa taquluu cala allahi walaa taquluu lima tasifu alsinatukum اlkadiba hada xalaalu wahada xaraam litaftaruu cala allahi اlkadib aad bay marka ma sahlana maxaa yeelay sida macnaha ibnu qayim uu ku magacaabo o kaleeto iclaamu lmuwaqiciina can rabbi اlcaalamiin kitaabkiisa jaliilka mas'alada uu u guntan yahay kitaabkaasi waa waa futiya ma ujeedaa wuxuu ku magacaabay qoladii macnaha waxa weeye ka tawqiicinaysay xagga rabbi subxaana wa tacaala yacni ninka caalimkaa markuu mas'alada dhiibayo sidii isagoo xagga rabbi subxaana wa tacaala ka saxiixaya oo ilaahay baa mas'aladan qaba saxiixa isagoo bixinaya o kaleetu ka dhigay wax saalan maa marka masale saalan maa wax lagu degdego ma ay ahaa inuu xukunka yaqaano ama dani raajixa ku yaqaano ama yaqiin waa shardiga koowaad wey ayb ta labaadi waxa weeyaan an yatasawara waa inuu sawirto as-su'aala su-aasha waa inuu sawirto tasawuran sawirasho taaman oo dhammaystiran waa inuu fahmo oo qaabkay u dhacday uu si daqiiq ah u fahmo liyatamakana si ay ugu suurta gasho min alxukmi xukmid calayhi dusheeda la xukmiyo maxaa yeelay liana fa ina alxukma cala shayi shayga oo la xukmiyaay farcun wuxuu farac ka yahay xukumkaasi can tasawurihi fahamkiisa inaad tasawurtaay ayaa ka horraysa intaadan shayga xukunba saarin marka inaad su-aasha lagu weydiinaya marka hore ka baaraandegto oo haddaad faahfaahin uga baahan tahay aada weydiiso meel alle meeshaa isleedahay mugdi baa ku jira inaad su-aal isaga dib uga celiso si fiican markay kuugu caddaato xukumkeedii sharcigeed marka inaad saarto laakiin mas'ale aadan fahminba su-aal aadan fahminba waaqic aadan fahminba haddii aad macnaha waxa weeyaan aada su-aal dusha ka saar jawaab dusha ka saarto isma waafaqayaan shardi waay waa miduu macnaha ku magacaabay ibnu qayim aljawsiya uu ku magacaabay yacni fiqhi lwaaqic ninka oo mas'alada bixinaya jawaabta bixinaya laba waa looga maarmaan mas'aladan asal ahaan xukumkeeda sharcigaa inuu garanaya waa laga maarmaan markuu garto haddana tilaabo labaad baa u laabano xukumkii uu garanayey iyo su-aasha meesha taalliya waaqica dhacay arrintan hor taalla inay iswaafaqsan yihiinna waa inuu iyadana ka baarandego waxaa lagu magacaabaa taxqiiq waa mid ay ku magacaabaan yacni usuuliyiintu ay yidhahdaan taxqiiqulmanaat taxqiiqulmanaat waxaa laga yaabaa naska in laysku waafaqsan yahay hubuudkiisa dilaaladiisana laysku waafaqsan yahay haddana maca daalika suuro iyo fardi afraaddiisa ka mida in laysku khilaafo maxaa laysku khilaafayaa waa taxqiiqulmanaat waa ijtihaadiya ma ujeeda maalan jihaadku inu mashruuc yahay miya miyaa laysku diidanya ma laysku diidana cid diidana ma jirto haddana xadad dhacay oo caalamulislaami meel ka mida ka dhacay in uu jihaad yahay iyo in kaleeto in macnaha waxa weeyaan la saaro waa ijtihaad bay u baahantay ninka markay yidhahdo war suurada halkaa ka dhacday jihaad ma aha sharci ah ma aha inuu jihaadka inkiray jihaadkii waa ogol yahay laakiin masalada laisla diidaya waxa wey waa taqiiqulmanaa taxqiiqulmanaat maalan waxaa laisla ogol yahay ribadu inay xaaraamta qacan suuraa soo baxday waxaa soo baxday waxa la yidhahdaa macnaha waxa weeyaan suwar cusub oo macnaha ribowi ah suuro suurooyinkaa ka midu nin culimmada qayb ka mida ka doodeen waxay yidhaahdeen ribo ma ah kama doodayaan marka nusuustii iyo ribadii iyo asalkeedi kama doodayaan laakiin masaladay ka doodayaan waxa weeyaan taxqiiqu lmanaad miisaankii aada wadatay mas'aladan tadaata ma ku dul fadhiyaa mise kuma dul fadhiyo waa ijtihaad iyo faham iyo waxay u baahan tahay marka yacni waxaan sahlanayn rag aad u mura mumaaraseeyey unbaa runtii ka soo bixi karay waana masalada aada la ysugu khalda aad baa la ysugu khaldaa khaasatan yani dadka dalabatulcilmiga faidaa ashkala calayhi haddii uu ka ishkaal galo oo ka dheh galo macnaa kalaami lmustafti ninkii su-aasha weydiinayey ninkii su-aasha weydiinayey hadalkiisii hadduu ka dheh galo macnihiisii sa'alahu canhu wuu warsanaya su-aal buu isaga dib ugu celinaya maxaad ula jeeday say u dhacday dhinacaas say ka ahayd maxaa la xidhiidhay waa inuu su-aala ku celiyo wain kaana yaxtaaju ilaa tafsiilin hadduu faahfaahin u baahan yahayna istafsalahu wuu ka faahfaahin dalbaya faahfaahi buu odhanaya taasi waa mid la yaqaano oo markuu xadadkii iyo waaqicii fahmo kadib ayuu macnaha xukunkeedii sharciga hayd raadin taas waa mid la gartay amase weji kalaa u furan aw amase dakara wuxuu sheegi ninka muftiga atafsiila faahfaahintiibuu filjawaabi jawaabta ku sheegay wuxuu odhanayaa mas'aladu intaasoo hadalkaagu intaasoo weji buu ixtimaalaa wejigaa haddaad ula jeedo jawaabtiisu waa sidaas wejigaa haddaad ula jeedana jawaabtiisu waa sidaas wejigaa haddaad ula jeedana jawaabtiisu waa sidaas asagii kuma noqoninoo ogtii weji ee hadalkiisa ka soo bixi kartay oo dhan intuu qaaday buu mid walba jawaab saaray ma ujeeda ninkaasi marka waxa weeyaan baraa'atu dibmuu sameeyey qoortiisa macnaha waxa weeyaan culayskii saarna waa ka riday suwarka isagaa isagu macnaha waxa weeyaan hadduu miduun ku been sheego aniga hadday run kuu noqoton baan ku shardi baan ku xidhay sooma taas hadday tahay baan laakiin tabtii uu su-aasha ku weydiiyey adoon faahfaahin ka dalbin horeyna arrintiisa aan la soo soconin waaqicuu ka turjumayana aan garanaynin haddaad jawaab u bixiso waxaa laga yaabaa inaad daalim mid daalima intuu kuu yimaado oo isu kaa bihinbihiyo madluum isaga kaa dhigo inaad jawaab a siiso madluum baa tahay ciddii kaleetana daalim weeye sidaa daraaddeed iska dhec arkis yani soomaalidu waxay yidhahdaan nin walba macnaha waxa weeyaan dhiigaya hadduu ku yimaado hha ka garowsanin waxaa laga yaabaa mid macnaha mayda inuu ka yimid saas mid mayda inuu ka yimid baa laga yaabaa ha ka garowsanin ilaa aad hubsato weliba waayahan dambe waxaa iska batay in runtii waxa weeye culimmada inta loo hoosgeliyo loo hoosgeliyo macnaha waxa weye qaab loogu siyaaqayo su-aalaha in macnaha tawqiica laga qaato waa iska badatay waxaa habboon markaa runtii baraa'atu dimmana ay ku jirtaa sida culimo fara badan ay sameeyaan ninka caalimkaa hadduusan waaqica ruuxani uu ka yimid uusan horey ula sii soconin inuu tafsiilka noocaas oo kalea weydiiyo ama faahfaahin fara badan markuu weydiiyo kadib ka jawaabo ama haddii kaleeto uu macnaha jawaabtiisa faahfaahinta ku bixiyo haddaad saa ula jeedo saa wey hadday sidaa tahay sidaas wey hadday sidaa tahayna sidaas wey sidaasaa macnaha la yaqaanaa ayib aw dakara tafsiila ama faahfaahintii buu sheegayaa filjawaabi jawaabta ku sheegaya faidaa su'ila haddii la weydiiye maalan can imri'in ruux ayaa la weydiiyey oo halaka ka dhintay can bintin yaani gabadh iyo wa akhin walaal iyo wa cammin shaqiiqin iyo adeer xagga aabiyo xagga hooyo ay yani waxa weeyaan ay labada aabaka walaala ahayn kuwaasaa la weydiiyey akhin buu ku yidhi ogow akhin walaal meeshaa ijmaal baa ku jira waxaa laga yaabaa inuu akhaas shaqiiq buu noqon karaa akhli ab buu noqon karaa akhli um buu noqon karaa duubduubkaa haddaad ku jawaabto dulmi baa ka imaan kara haddaad tidhaahdo bintadu intaasay leedahay akhuna intaasuu leeyahay camka shaqiiqana intaasuu leeyahay waxaa laga yaabaa midaan dhaxal lahayn inay dhaxal siiso jawaabtaadaa duuduuban inta laga faa'iidaysto inaad faahfaahisaa marka la rabaa maxaad odhan falyas'al ha weydiiyo canilakhi ha weydiiyo marka sheeku leeyahy waa miidaal wey hal huwa liummin aw laa ma akh liumba oo xagga hooye bes miyay ka walaala yihiin mise maya aw ama se yufasil wuu faahfaahini filjawaabi jawaabtu ku faahfaahinoo wuxuu odhanayaa jawaabtiisii buu sidan ku bixinaya fain kaana liummin hadduu akhaasi xagga hooye yahay falaa shay-a lahu waxba ma laha walbaaqi inta soo hadhay bacda fardi lbinti gabadha waxeedii markay qaadatay kadibna lilcammi adeerku u sugnaaday wain kaana hadduu yahay ligayri ummin hooyo waxaanan hadduu u sugnaaday oo macnaha waxaa soo gelay labadii kale shaqiiqi iyo liabki hadduu kuwaa yahayna falbaaqi inta soo hadhay bacda fardi lbinti gabadha nasiibkeeda iyo qadarkeeda markay qaadato kadib lahu akhaasaa iskale walaa shay-a waxbana uma sugnana illa cammi adeerki u fiirso mar cam baad qadin marna macnaa walaal baad qadin jawaabtaada marka inaad ka fiirsataa loo baahaya ood macnaha waxa weeyaan aada qaab yaani waxa weeyaan aada ku gudato cilmiya oo shubahaadka meesha soo geli karo macnaa waxa weya aad ka tuurto haalian suuradaasi macnaha in lagu baraarugo marka aad bay looga marmaan u tahay khaasatan masaa-isha yani waxa weeye ijtihaadiga ee caalamulislaami maanta yaala masaa-isha noocaas oo kale ah siyaaqoyntooda qaabka loo siyaaqaynaya iyo culimmadu markay ka jawaabayaan inay faahfaahin fara badan runtii bixiyaan waa laga maarmaan oo ama jawaabta lagu faahfaahiyo ama ruuxaba su-aala loola kaco culimo fara badan baan arkay oo runtii sidaas samaysa da kuwaasoo kale inta badan lama aado kuwaasoo kale dadka danaystayaasha ma aadaan laakiin waxay aadaan qolada duuduubka jawaabta u bixisa qolada duuduubka jawaabta u bixisa qoladaasaa macnaha la aadaa si hadalkoodaa duuduuban kolba dhankii loogu jiidan karo loogu jiito oo macnaha ahwaada loola aado ayib ka saddexaad waxa weeye an yakuuna waa inuu yahay ninka muftiga ee jawaabta bixinaya haadi albaal nin qalbigiisu degan yahay liyatamakana markuu jawaabayo waa inuusan tashwiish ku furnayn liyatamakana si uu macnaha u tamakuno min tasawuri اlmas'alati mas'alada inuu tasawuro inuu fahmo macnaha wa taطbiiqihaa iyo dabaqideeda cala aladilati sharciyati lagu dabaqo si ay ugu suurto gasho macnaha falaa yuftii mar haddii sidaas la falaa yuftii ma fatwoonayo ma jawaabayo xaala inshiqaali fikrihi fikraddiisu markay mashquulsantahay biqadabin cadho ay ku mashquulsantahay aw hamin murug ku mashquulsantahay aw malalin daal ku mashquulsantahay aw hayriha wixii la mid waa masaladii aan soo marnay xadiidkii laa yaqdi alqaadi wa huwa qadbaan ba'salu maxaa la ruuxu isagoo waxoogaa iska daalan ama iska hurday hurdadaas iyadan la mid isagoo lulmaysan ayaa soo gelaysa xataa waxay ku daraan faraxa xaddhaafka ruux markuu aada u faraxsan yahay waxbaa laga yaaba inu isdabamariyo markuu aada murug daran haysana sidoo kaleba wax kasta oo inshikaalu dihni keeni kara xaaladda ay ku taagan tahay waa inuu xukunka macnaha waxa way uusan qaadin yaani fatwadana uusan dhiibin maxaa yeelay sidii la rabay u dhiibi maayo meesha uu xugum ka soo fulaya ayaa macnaha mashquulsan oo tashwiish ku furan yahay xaalad uu degan yahay marka waa inuu fatwada ku bixiyo wayushtarau taasi maxay shuruud u ahay saddexdaa shardi waxaa lahaa lijawaazi alfatwa fatwada bannaanideeda goormay bannaan tahay inaad fatwooto intaa markaa tahay goormay kugu waajibaysa wayushtaradu waxaa loo shardiyaa liwujuubi alfatwa fatwada waajibiddeeda ay ku waajibayso ninka caalimka waxaa loo shardiyaa shuruudun baa loo shardiya minha waxaa ka mid shuruuddaas yacni marka ay kugu waajibayso oo ay waajib kugu tahay inaad ka jawaabto marna waa iska jawaaz marka waajibka ay noqonayso shuruudan wey marka koo waxa weye wuquucu alxaadiثati xaadiثada iyo arrinku waa inuu dhaco xaadiثadii almas-uuli canha ee laisweydiinayay arrinka lagu weydiinayaay arrin dhacay waa inuu yahay ma ujeeda gabadh iyo wiil baa isburay iyo labaa kala booday iyo labaa isku soo booday iyo wax dhacay waa inay yihiin laakiin ara'ayta hadday tahay ara'aytadi fuqahada hadday tahay waajib maa inaad ka jawaabto waad heli kartaa inaad ka jawaabto lakiin waajib kuguma ah mar haddaysan xadas taagan oo macnaha dadka in laga jaahil bixiyo u baahan uusan ahayn yani ara'aytada yaman la aadayo markaas fain lam takun haddaysan ahayn waaqicatan mid dhacday haddaysan ahayn lam tajib ma waajibayso alfatwa licadami daruurati daruuraan markaa taagnayn ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane qasdu saa'ili ruuxa wax weydiinaya qasadkiisu inuu yahay altacalluma waa nin daalibulcilmi ah oo cilmigu inuu barto doonaya masaladan inuu barto ayuu doonayaa saasuu ku weydiinaya fainahu markaa laa yajuuzu ma banaana fainahu laa yajuuzu ma bannaana katmu lcilmi cilmiga oo la qariyo ma bannaana bal yujiibu canhu wuu u jawaabayaa oo wuu ka jawaabayaa mataa su'ila markii la weydiiyo bikulli xaalin mar walba mar haddii macnaha waxa weye litacallum ay tahay laakiin haddii ay tahay ku camalfal hadday tahay ku camalfal ee tacallum aan loola jeedin markaa way marka la shardiyeynaya shayga lagu weydiinaya shay dhacay inuu yahay ta labaadi waxa weeyaan allaa yaclama waa inuusan ogaanin min xaali saa'il yani su-aalahaas waxyaalaha aan dhicin ee ukhuluuaadka la yidhahdo waa laga fiicanya sidaada waa laga fiican yahay walow marar badan ay wax faa'iideeyaano masaa'il fara badan oo fuqahadu ay fardiyeen oo kutubta fiqiga ee mabsuutaadka ay ku fardiyeen oo waagoodii mustaxiil u muuqatay yaa gadaal dambe ka dhacday waxyaala la arkay dib ka noqotay oo u baahatay xal iyo xugum u baahatay ayagaa marka laga faa'iidaysta ayadoo taasi ay jirto haddana khaasatan waxyaalaha dhicitaankoodu naadirka yahay ama mustaxiilka yahay ama shibu waxyaalahaasoo kaleeto yacni in la isweydiiyo ama la raadsaadiyo ama macnaha hataa kutubta lagu sajilayo macno weyn ma keenayso yacni as'iladii macnaha nebigu reebay sal alla alay waslam yani ayaa macnaha lagu saleeyaa oo macnaha waxa weeyaan haddii laakiin ay mas'aladu ama masalo dhacdo tahay ama cilmi aan loo faa'iidaysanayo ama dhicitaankeedu mutawaqacya oo naadir uusan ahayn fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun wey marka weydiiya aaniya waxa weeye allaa yaclamu waa inuusan ogaanin markay waajibayso fatwadu allaa yaclamu waa inuusan ogaanin muftigu min xaali saa'ili ka wax weydiinaya xaalkiisa waa inuusan ka ogaanin anna qasdahu ujeeddadiisu atacanudu atacanutu inay tahay macangegnimo yacni wuxuu u weydiinayaba waa macangegnimo ee ma aha aada qaadatid aw amase tatabucu rukas ruksooyinka ayuu raadraadinaya waa in ruqaska macnaha ruqaska waxaa la yidhahdaa shareecada meelaha ay ka sahlan tahay yacni meelaha sahlan midba meelba meeshay ka sahlan tahay buu dabageli oo uu dooni macnaha waxa weye inuu ka helo qiil ka helo yacni tatabucu ruqaska waa qiilasha haddii aqwaasha ahlilcilmiga la yidhahda madaahibtoo kaleta maalan madhab kasta meel buu ku fudud yahay madhab kasta mid maalan dimaaga ayuu ku adag yahay meelo kalena waa ku fudud yahay mid maalan nikaaxa iyo dalaaqa ayuu ku adagay meelo kalena waa ku fududyahay mid walba marka meesha uu ku fudud yahay ayuu ka raadsan tatabucu rukas baa la yidhahda hadduu ka fahmo inuu ninkan kadaatu rukas raad raadinayo ayadana waajib kuma noqonayso inuu jawaabo aw amase wuxuu doonayaa qasadkiisu waxa weeyaan darba darbi aaraa'i alculamaa culimmada aaraa'doodoo lagu garaaco bacdiha qaarkeed iyo bacdin qaarka kale la isku garaaco rag buu isku diraya maujeeda rag buu isu marinayaayo yani culimuu isku diraya ninkaas oo kaleeta isagana in looga jawaabo waajib ma noqonayso wuxuu doonayaa inuu qowl kan ka soo qaado kanna qowl ka soo qaado ishardisiiyo ujeeddadu wataa sidaas in loo jawaabo kaasoo kaleeta iyadana waajib maaha aw hayri daalika iyo intaa waxaan ahayn oo min almaqaasidi asayi'a maqaasida xunxunka yani qasadka xunxunka ujeeddooyinka xunxunka fain calima daalika hadduu arrinkaa ogaado min xaali saa'il muftigii hadduu ogaado arrinkaa min xaali saa'ili saa'ilka xaalkiisa hadduu ka ogaado lam tajib ilfatwa fatwadii ma waajibayso bal marmarka qaarkood inayba xaaraam noqotaa laga yaaba marmarka qaarkood inay xaaraam noqoto ayaa laga yaabaa maxaa yeelay markii ay fitno noocan oo kalea uu ka dhalinayo ruux mau jeeda fitno noocan oo kalea markay ka dhalinayso inuu ka aamusaa runtii waxa weeyaan habboon oo fiican ayib ta saddexaad waxa weeyaan oo shuruuda muftiga ka mida markay ku waajibayso fatwadu anlaa yatarataba waa inaysan ka ratimin cala alfatwa fatwadiisa waa inaysan ka ratimin oo ka dhalanin maa shay huwa isagu akharu ka badan minhaa fatwada xaggeeda dararan xagga dhibka fatwadan dhiibitaankeedu waa inuusan darar iyo dhib yacni dheeraad oo weyn waa inuusan la imaanin fain tarataba calayha haddii uu ka dhasho oo ka ratimo daalika dararkaasi wajaba markaa waxaa waajibaya alimsaaku aamusid canhaa uu ka aamuso xaggeeda jawaab markaa ma bixinay dafcan reebid daraaddeed liashaddi almafsadatayni labada mafsado middeeda daran la reebayo biakhafihimaa midooda fudud lagu reebayo laba mafsadoa meesha isqabtay sooma mafsado oo kitmaanulcilmi ah iyo mafsado oo ka weyn oo macnaha maalan yacni dagaal baaba ka dhici dhiig baa ku daadan haddaad jawaabtaa bixiso ood u jawaabta ninkaasi dhiig buu daadin waxaa isqabanaya marka cilmi inaad qariso ood ninkii ka aamusto waa mafsado soo maa iyo inaad u jawaabto oo markaa kadibna dhiig daato waa mafsado iyadana labada mafsado mid unbaa hortiilaah mid uun unbaad samayn ama waad aamusi oo mafsadaa imaan ama waad hadli oo mafsadaa imaan laba mafsado oo labadooduba laga maarmaan ay yihiin markay isqabsadaan midooda fudud baa la sameeyaa si tooda culus looga hortago ta culus ayaa macnaha la dafcin oo ta fudud ayaa lagu dafcinayaa waxay salka ku haysaa qaacidada qawaacidda yani waxa weeye sharciga ugu muhiimsan ee la yidhaahdo qaacidat almasaalix walmafaasid qaacidat almasaalix walmafaasid yani waxa weeyaan jalbu lmaslaxati muqadamun calaa dar'i lmafsada maslaxada oo lasoo jiido maslaxada oo lasoo jiido waxaa laga hormarinayaa mafsadada ka hortageeda mafsadada ka hortageeda hadday laba mafsada isqabtaanna midooda weyn ee xooga badan ee dhibka badan ayaa macnaha waxa weeye lala dagaalamayaa ta yarna waa la samaynaya qasab waa inay ta maxaa yeele tan samaynteeda ayaa ta kale ka hortageeduba ku xidhan yahay haddaadan tan samaynin ta kale kama hortegi karaysid ta kale kama aada hortegi karaysid sidaas wey yani waxay ku mithaaliyaan sidoo kale oo mithaal u noqon kara nin baa wuxuu ku yidhi ama xoolaa isii xoolahaaga isii ama haddii kaleeto ood xoolahaaga ii diiddo waxaan farxumaynayaa reerkaaga waa qasab laba mafsadaa ku haysato soo ma ah waa kala fudud yihiin laakiin waa cirdi iyo maal wey cirdiga iyo maalku labaduba daruuriyaadkay ka mid yihiin laakiin waa kala adag yihiin cirdiga iyo macnaha waxa weye reerka dhibka la soo gaadhsiiyo ayaa ka adag xoolaha dhibka soo gaadha sidaa daraaddeed xoolahaagii oo inaad kaa siisahay aysan ahayn baad siin si aad ka ugaga hortagto ta kale ibnu taymiya oo kaleeto wuxuu maray masale la yidhaahdo yaani maanta hadda casrigoo kale taagan lilifaada wuxuu yidhi maalan xagkaa a lagaa haystaa dawlad baa kaa haysata maalan ama waxaa kaa haysta dadkaa xoog badan xaqaagiina ma gaadhi karaysid ilaa xoolo kuwaa inaad bixiso mooyaane xoolo kuwaa ama rishwo iyo ku bixi macnaha laaluush ku bixi ama weji kaleba ku bixi xoolahaagii inaad bixiso mooyaane kuwii lagaa haystaoo ka badan ma gaadhi kartid rishwoba ka dhig maalan rishwadaa waad bixin kartaa si aad u gaadho xaqaagii aada lahayd aada u qaadato yacni qaacidadun uu ku saleeyey irtikaabu akhafi dararayni wa dafci ahqalihimaa qaacidadaas ku sila qaacidadaas marka waa qaacido ballaadhan oo aada iyo aada runtii waxa weeyaan muhay mu aweeyey ayib marka yacni si dhibkaas aysan fatwadiisa uga dhalanin ka weyn waxaa markaas fiican in macnaha waxa weye uu ka aamuso bal marka way ku waajibaysaa inuu aamuso ousan jawaabtaa dhiibin mar haddii mafsadadaa iyo dhibkaa ka weyn uu ka dhalanayo mafaasidda iyo masaalixisooda miisaankoodana dadka ahlulcilmigaabaa iskale maaha nin walba intuu iska soo boodo inu yihahdo mafaasid iyo masaalix baa meesha ka imaanaysa miisaan sharcigay leeyihin miisaankooda sharcigana dadka ahlucilmigaa baa garanaya macnaha maa yalzamu lmufti muftiga waxaa laazimay mustafti kii su-aasha weydiinaya wey hadda kii caalimkay jawaabayay baan ka soo baxnay isagana waxaa ku laazimaya yalzamu lmustafti ardayga wax weydiinaya waxaa ku laazimaya amraani laba arrimood ta koowaad weeyaan an yuriida waa inuu ula jeedo biistiftaaihi su-aal weydiintiisa waa inuu ula jeedo alxaqa xaqdoon waa inuu yahay iyo walcamala ku camalfal bihi xaqa lagu camalfalo waa inuu ujeeddadiisu tahay mas'alo faa'iidayso markaa kadibna ku dhaqan laa tatabuca rukas ruksooyinka raadraadintooda waa inaysan ka ahayn wa ifxaamu lmuftii ninka caalimka ah yacni afjugiddiisa yacni ifxaamka waxaa la yidhahdaa inaad ruuxa xujadiisa aada burisood kaga adkaato xujada marka ninkan caalimkaa intaad su-aalo ku waasho su-aale isaga oo dhanba kaga adkow oo ha ka jawaabi waayo niyada noocaasoo kale waa inaysan kugu jirin waa niyad faasid awe waa ka adkow waxaa la rabaa waa kii xadiidkii macnaha waxa weeye ahaa ibnu maaja ninkii cilmiga barta liyumaari bihi sufahaa ma ujeedaa inuu dadka sufahadaa kula doodo daraaddeed ama culimmada macnaha waxa weeyaan uu tadaawul kula sameeyo ninkaa isaga raaraaixada jannada ma arko ma ujeeda marka maqsadka aad cilmiga u doonayso waa inay tahay aad garatid markaa kadibna aad ku dhaqantid laakiin maqaasid kale waa inaadan ka lahayn aad ka guurisid oo macnaha waxa weye intaad ka qabato mawqifkan isaga waxyaalaha aada loo sameeya hadda ka mid mawqifkan intaad ka qabatood hadalkan ka qabato aada sheekh hebel u geysa markaa kadib isaguna ha naqdiyo waa niya sayi'a wey niya sayi'a wey waa inaad u dhegaysanaysood u weydiinayso in macnaha waxa weeye aada ku intifaacdo ilaahi subxaana wa tacaala uu kugu anfaco sidaas weyaan wakayri daalika intaa waxaanaynoo min almaqaasida sayi'a ahaani midda labaad anlaa yastaftiya waa inuusan weydiinin ilaa man yaclamu cidda uu og yahay aw yaglibu calaa dannihi ama melihiisuba u badan yahay annahu ahlun inuu ehel u yahay lilfatwaa jawaabidda yacnii ruuxa uu weydiinayo waa inuu yahay ruux uu hubo inuu macnaha waxa weeye caalim yahay oo uu ehel u yahay munaasab u yahay u qalmo inuu fatwoodo oo jawaab bixiyo ama melihiisu waa inuu u bato inuu ehel u yahay ninkani inuu fatwoodo laakiin nin iska daalibulcilmi ah hadduu kula soo wareegiso waa sida haddayna haysatee ma ujeeda dalabatulcilmina hadday baashu ku dhex wareegto yaani waxa weye dhibkeeday leedahay dhibkeeday leedahay wax badanna runtii waxaa qasbaya yani culimmadii fatwoon lahayd ayaa la la-yahay culimmadii fatwoon lahayd ayaa iska yaraaday nebigu sal lla lay slam xilliguu sheegaya baa la joogaayo yani culimmadii diintan ka fatwoon lahayd ee lahayd eheliyadeeda lahayd baa iska yaraaday rag badan marka manaabirta inay ka dulmuuqdaan taasaa kalifis yaa lala yaabi wayanbagii waxaa habboon an yakhtaara inuu doorto awhaqa almuftiin almuftayn awhaqu lmuftiin kuwa fatwoonaya ee culimmada ah ka loogu kalsooni badan yahay cilman xagga cilmiga marka la yidhaahdo wa waracan xagga waraca marka la yidhahdo ku dhaqanka diinta waqiila waxaa la yidhi yajibu daalika arrinkaasi waaba waajibaya yacni waxa weeyaan culimo badan baa wajanka waddanka joogta laakiin waa kala taqwo badan yihin oo waa kala cilmi badan yihin waa kala warac badan yihin nin ninba ninkuu wax la dheeryahay ninkii wax dheer waa inaad raadsato maxaa yeelay kan cilmiga laakiin aan taqwada lahayn waxaa laga yaabaa taqwo la-aantiisaasi wax badan bay u dhimtay ninka cilmigale laakiin waraca aan lahayn waxaa laga yaabaa warac la-aantiisu inay wax badan u dhinto oo u keento oo yacni yacni suu niya iyo waxyaalo badan inay ku xambaarto marka ninba ninkuu ka cilmi badan yahay ka taqwo badan yahay ka warac badan yahay muftiinta iyo culimmada inuu raadsado ruuxu jawaabtiisa u bandhigto sidaasaa habboon bacdu ahlicilmina waxay leedahay waxay leeyihin waa waajibayaa wallahu aclam wsala allahuma wslam calaa nabiyina muxamedin wacala alihi wasaxbi waslm alxamdu lilah rabi lcaalamiin wsala allahuma wslam calaa nabiyina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd alijtihaad tacriifuhu الاجتهاad لغة bdل الجهd لإdrاaك أمr شhاq waxaa ka soo baxnay mabxadkii muftiga iyo mustaftiga ninkii jawaabta bixinayey iyo kii weydiinayey wuxuu ku khatimayaa sheekhu kitaabka laba mabxad oo isku xidhan oo la yidhaahdo alijtihaad والتaqlيid الاجتiهاad والتqليd الاجتiهاaد لغة waxaa la yidhaha bdل الجهdi dadaal la bixiyaa la yidhaahdaa لإdraaki أmri arrin haleelitaankeed loo bixiyo arrinkaasoo shaaqin yani dhib badan arrin dhib badan oo adag sidii loo gaari lahaa ama loo haleeli lahaa dadaalka lagu bixiyaa waxaa la yidhaahdaa juhdi la yidhaahda dadaalka lagu bixiyo ama arrin xisi ha noqoto macnawi ha noqoto dunyawi ha noqoto ukhrawi ha noqoto kelimatuljuhdi baa la adeegsadaa alijtihaad yaani istifraaqu ljuhdina waa la yidhahda dadaalkao dhan oo la bixiyo kulli waxa tabartaadao dhan aad isugu geyso sidii arrin aad u gaari lahayd wasilaaxan waxaa la yidhaahdaa badlu ljuhdi dadaalkoo lagu bixiyaa la yidhaahdaa liidraaki xukmin xukum sidii loo gaari lahaa oo loo haleeli lahaa xukunkaasoo sharciyin sharci ah macnaha in juhdiga iyo awood iyo dadaal oo dhan la bixiyo sidii loo gaari lahaa xukum sharci ah xukum sharci ah marka yacni tacriifka lugawiga iyo midka sharciga keliya waxay ku kala gedisan yihiin xukunka sharciga ama waxaan u jeedaa istilaaxa sharciga ah wuxuu ku xadiday shayga la gaadhayo ee la idraagayo markuu yahay xukum sharci ah juhdigaa shayga lagu gaadhayo xukum sharciga markuu yahay yaa ijtihaad la yidhaahdaa sharcan markuu arrimo kaleeto oon sharci ahayn juhdiga lagu bixinayo lagu gaadhayo yaani isdilaax ahaan lama yidhaahdo yani ijtihaad lama yidhahdo laakiin lugawiyan yuu ku yahay marka waa in shayga ijtihaad marka lagu magacaabaya waa in juhdi ruuxu bixiyo oo dadaal uu bixiyo shayga uu gaadhayana waa inuu yahay xugum qarsoon xugum qarsoon oo dadaal u baahan waa inuu yahay ijtihaad u baahan waa inuu yahay hadduu xugum laakiin dhinac kaluu ka imaanaya dhankuu ka imaanaya waxa weeye waa masale iyadana usuulkay salka saari haddana laba caam hadday iska hor yimaadaan oo labada caam mid la khasisay intaasoo goor baa takhsiis galay caamna wax khaasoo galay ma jiro caamkaa uu dhowrka goor takhsiisku galay wuxuu ka daciifsan yahay caamka aan marna takhsiis gelin saas way macnaha yacani laba caam mid dhowr goor baa la khasisay midna hal takhsiis ma gelin waxaa xoog badan oo rajaxan caamka uusan khusuusku gelin marnaba maxaa yeelay caamka hadduu takhsiis galo fuqahada qayb ka mida ayaa xujiyadiisaba ka doodaysa sida xanafiyadoo kale hadduu takhsiis galo xujiyadiisa dhan baaba laga doodayaa caamka ka aan takhsiis ka gelin laakiin waa maxallu ijmaac waa laysla ogol yahay macnaha waxa weeyaan inuu afraaddiisa wada qaadanayo halkaasay marka tarjiixu ka imaanayaa wabittaali natiijadu waxay noqonaysaa awqaadda nahyiga in la tukan karo taxiyat lmasjid khulaasada sheekhu macnaha waxa wata sidaas tarjiixuna halkaasuu ku salaysan yahay ayib fiiri hadda marka siduu macnaha waxa weye uu xallinayo falawalu midka hore oo xadiidka taxiyada ah khaasun khaas weeye fii taxiyati almasjid buu khaas ku yahay yacni salaadda taxiyatulmasjidka basuu ka hadlay laakiin salaado kaloo sunno ah miyuu taabtay muusan taabanin ayib caamun caam weeyaanoo fil waqti buu caam ku yahay markaad gasho ama waqti nahyi ha noqdo ama duhur ha noqdo ama subax ha noqdo waktiguu doon ha noqdo wakti ma laguu sheegin sooma caam buu marka xagga waktigana ka yahay wathaani midka labaad oo naska nahyiga ah khaasun khaas weeye filwaqti xagga waktiga khaas wey oo wakti walba salaadii lama reebine waktiga bacda alcasri iyo bacda asubxi baa yuu khaas ku yahay ayib caamun caam weeyaanoo fi salaati salaadiina caam buu ku yahay oo macnaha taxiyat lmasjid kuma gooni yeeline taxiyat lmasjid wagayriha buu maxaa yeele xadiidku wuxu uhi laa salaata bacda subxi walaa salaata bacda alcasri taxiyat lmasjid ma odhan marka xagga salaadda marka laga fiiriyana kaa hore waa ka caamsay ayib caamun fi salaa yashmalu waxa uu shamlinayaa oo soo gelaya taxiyat almasjid buu shamlinaya iyo wagayraha laakina araajixa sidase xoogga badani takhsiisu cumuumi haani xadiidka dambe cumuumkiisa oo la khasiso weye bil awali midka hore lagu khasiso yacni xadiidka hore ee taxiyada ayaa wuxuu khasisayaa cumuumka midka kale ayuu khasisaya muxuu u khasisayaa ayb wuxuu u fatajuuzu markaa waxaa bannaan haddii sidaas la yidhaahdo taxiyat lmasjid ayaa bannaan fi alawqaati almanhiyi wakhtiga layska nahiyey can cumuumi asalaati fiiha yacni salaad oo dhan wakhtiga layska nahiyey wakhtigaa taxiyat lmasjid waa bannaananaysa marka wainamaa rajaxnaa dalika maxaan u rajaxnay oo kan cumuumkiisa kaa aan uga rajaxnay waxaan u rajaxnay wainamaa rajaxnaa dalika lianna takhsiisa cumuumi ahaani ka labaad ee nahyiga ah cumuumkiisa qad habata waa sugnaaday takhsiiskiisaan ujeedaa cumuumka naska labaad ee nahyiga ku soo arooray takhsiiskiisa oo la khasisay qad habata waa sugnaaday takhsiiskaasi bigayri taxiyati lmasjid buu ku sugnaaday taxiyatulmasjid salaad aan ahayn oo wakhtiyada la tukaday baa la arkay soo wejigaa caamka ma ahayn salaad oo dhan buu laa salaata bacda alcasri cumuumkiisu halkaasuu ah sooma cumuumkiisu halkaasuu ah cumuumkii oo waxaa la helay takhsiis kale ay galeen takhsiisaad kalea galay salaado waxaa la helay kale oon taxiyatulmasjid ahayno la tukaday bacda alcasr bacda salaati subxi la tukaday ma ujeedaa oo sharciga ku soo aroortay salaadaha iyagii marka waa takhsiis soo ma caamka qayb ka mida oo laga bixiyey wey mar baa la khasisay mar labaad baa la khasisay mar saddexaad baa la khasisay khalaas marka dilaaladiisii waa daciiftay dilaaladiisii cumuumka uu ku tusayay ayaa daciiftay wabittaali midka aan weli takhsiisku ku dhicin cumuumkiisa ayaan macnaha waxa weeyaan asaga yaa ka xoog badan macnaha kuwiibuu marka kuu sheegi ayib lianna takhsiisa cumuumi اhaani naska labaad cumuumkiisa khasisidiisa la khasisaayey qad habata waa sugnaaday takhsiiskaasi bigayri taxiyati اlmasjid ayuu ku sugnaa ka qadaa'i اlmafruudati oo kaleeto salaada faradka ah oo bacda salaati alcas bacda alcasri la qadeeyo bacda alcasri la qadeeyo waa sugnaatay wa icaadati اljamaaca jamaacadii oo la soo celiyey maalan yacni waxa weeyaan ruuxii intuu tukado salaada casarka yacni wulaadda oo wulaadtuljawrka markay jiraan oo kaleeto xadiis ka hadlaysa wey yani abudar iyo markay nebiga weydiiyen sal lla alay slam maxaan samayna gurigaaga intaad ku soo tukato ayagana la tuko gurigaaga int waktigu markuu gaadho intaad la soo tukato salaada casarkana ayagana la tuko naafulay kuu noqon nebigu sal lla alay slam taa aad iyaga la tukanaysa naafilay sunnay kuu noqon salaadiisii casarka waa tukaday ogow salaaddii casarka waa tukaday tan dambe uu jamaacada la tukanayana waa naafilo waa sugnaatay xadiidka marka nahyigiisii takhsiiskaasaa galay tii waajibka ahayd hadday ka tagto oo ay dhaaftana salaaddii casarkoo la tukaday ayuu dib ka qadayn karaa casarkii iyadoo la tukaday buu qadayn karayaa macnaa oo qad ahaan uu ula imaan karaa manaa salaaddiisii isagoo tukaday maalan shalay bay ka tagtay salaad ka tagtay ama salaad baa macnaha waxa weye duhurkii baa dhaaftay duhurkii hadday dhaafto hurdo iyo wax ku dhaaftay salaaddii casarka markuu tukado kadib macnaha wax way tukan karaa waa salaad waajib oo farada macnaha takhsiis baa iyadana halkaa ka galay fadacafa fadacufa warkaa waxaa daciifay cumuumuhu cumuumkiisiaa marka daciif cumuumkiisiaa marka daciif maxaa yeele takhsiisaadkaa galayahay waxay daciifinayaan cumuumkiisay daciifinayaan waxaa ka mid a nebiga sal alla alay wasalam yacni salaaddii yacni sunnaha ahayd ee uu halmaamay waxaan u jeedaa laga mashquuliyey cas duurka xadiid ku soo aroori jiray casarka markuu tukaday kadib waa kii nebigu tukaday salawatullahi wasalaamu calayh kadibna waa kii daa'imay walow la leeyahay khasaa'istiisa wey ha ahaato laakiin waa takhsiis waa takhsiis galay naska caamka awqaaddii nahyiga oo salaaka salaado kale la tukaday kulligeed waa takhsiisaad cumuumkii naska la takhsiisinayo laakiin midka taxiyatulmasjid had fadhiisanin adoon tukanin odhanaya hal takhsiisa ma gelin ma soo aroorin ayadoo nebigu sal alla alay wasalam yacni waxa weeyaan intuu masaajid soo galay iska fadhiistay ama taqriirna kuma sugnaanin ficilna kuma sugnaanin qowlna kuma sugnaanin cumuumkiisu marka isaga hal meel lagama dhaawicin laakiin kaa hore dhowr takhsiis baa galay soo ma hadduu cumuumka marka takhsiis galo waa daciifayaa ka aan takhsiis ku gelin baa ka xoog badan sidaa daraaddeed baa taxiyatulmasjidkii loo tukanayaa awqaadda nahyiga natiijadu sidaas wey marka meeshan yani culimmada qayb ka mid ah weji kale ku jamciyey isagu macnaha tarjiix buu maray laakiin yani imaamu shaafici oo kaleeto wuxuu leeyahay weji weji macnaha jamci ah oo wuxuu ku xambaarayaa nusuusta nahyiga ku soo aroortay awqaadda nahy yani wa awqaadda qaarkood inaan la tukan karin wuxuu ku xambaarayaa salaadaha aan sababka lahayn asunan almutlaqa salaadaha la yidhaahdo ayuu ku xambaaraya yacni kuwa soo arooray ee la tukan karana salaadaha sabab kalena waa la tukan karaa buu leeyay salaadaha sabab kale sunnada sabab kale maalan taxiyatulmasjidka oo kaleeto yani waxa wey salaadaha noocaas oo kale oo macnaha waxa weye sunnada waa la tukan karaa saasuu le macna imaamu shaafici waa wej aada macnaa latiif u ah oo fiican wey muxaqiqiin fara badan baa wejiga imaamu shaafici macnaha dooranaya oo labada xadiis insaa lagu jamciya labada cumuum tacaarudkoodu markuu dhaco waa meelaha yacni waxa weeyaan aad iyo aada ugu adag bay ka mid tahay runtii jamcintooda laba cumuum oo mid walba wejiya jamcintooda la jamciyaayo meelaha aada uga adag bay ka mid tahay masaladan oo kaleeto markuu shawkaani niqaashayey yani fii kitaabi nayl aad markuu ugu dheeraaday oo uu natiijo ka gaari waayey iyuu marka dambe wuxuu yidhi wahadihi cindii min almadaayiq ma u jeeda yani suryo aan la geli karin weyn bu suryo aan la geli karin laakiin waxaan ku talin lahaa buu yidhi ruuxu si uusan ba macnaha waxa weeyaan uusan uba gelinba mushkiladan masaajidka dibaddiisa inuu taagnaado macnaha waxa weyaan inta wakti uu ka baxay sidaas wey marka waxa weeyaan meelaha runtii ugu adag istimbaadka iyo fiqiga lasoo bixitaankiisa iyo nusuusta tawfiiqinteeda ayay ka mid tahay macnaha jahaabidadii baa macnaha ka cabaadaysa ayib taana waa wejiga labaad wey ta saddexaad waxa weeyaan wain lam yaqum yani xaalada saddexaad waxa wey wain lam yaqum daliilun waxaan idhi haddii l daliil helo daliilkaa la raaci haddii daliilla waayo waa la kala rajixi kawada xooga badan baa la raaci ee macnaha dilaalada fardigaa ku xoog badan wain lam yaqum daliilun daliil haddii aan una istaagin oon daliil la helin walaa murajixun wax rajaxana lama hayo hadda murajaxaynu wuxuu noqday labadii aan ku kala rajaxnay mid baan takhsiis gelin soo maha saas wey haddii murajaxba la waayaba oy sinaadaan ayib walaa murajixa mid rajaxana ma jiro litakhsiisi cumuumi axima midkood cumuumkiisa khasisid la khasiso bihaani midka labaad lagu khasisana wax rajaxaya ma jiro saasoo kale hadday dhacdo wajaba waxaa waajibaya alcamalu ku camalfal bikullin mid kasta lagu camalfalo oo minhumaa labadooda ka mida fii maa shayga laa yatacaaradaani fiihi aysan isku tacaarudin inta ayna isku haynin mid walba majaalkiisa ha lagaga camalfalo ayib suuraday isku hayaan maxaa la sameyn marka watawaqufu istaagid baa waajibaysa fi suurati suuradii laga istaago allatii midaasoo yatacaaradaani fiiha ay isku hayaan yacni waxa weeyaan inta ay foodda iskula jiraan xeradaa yartaa iska ilaali ka istaag laakiin mid walba majaalkiisa kaleeta ee uu goonida leeyahay kaga camalfal maalan labadii naseen hadda soo marnoo kaleeto xadiidka taxiyatulmasjidka wuxuu gooni leeyahay soo maha awqaaddii kale oo dhan awqaaddii kale oo dhan oo awqaadda nahyiga ahayn awqaadda kale oo dhan isaga kaga camalfal xadiidkana wuxuu gooni leeyahay salaadihii kale oo dhan awqaadda nahyiga maa cadaa asagana salaadihii kale oo dhan kaga camalfal laakiin taxiyatulmasjid oo awqaadu nahyi ah waa xerada isku hayeen weye ka fogo midda ayada ka tawaquf wey taa iyadaa iskaga tawaquf waa meeshay isku hayeen macnaha waxa weeyaan oy fooda iskula jireen wey sidaasuu macnaa leeyahy waxaa la leeyahay marka suuradan dambe oo macnaha waxa weeyaan in laba nas oo cumuumkoodu intay isku hor yimaado la kala rajixi kari waayo daliil khaarijina loo waayo maba dhacdaa la leeyahay nusuusta maba lagu hayaba waa iska fardi macnaha sidii kuwii horaan kusoo marnoo kaleeto sidii kuwii horaan kusoo marnoo kaleeto ma dhacdo laakiin waxa weeyaan waa iska macnaha taqdiiri laakiin laa yumkinu suurtagal ma ah buu sheekhu leehay atacaarudu yacni iska hor imaad bayna nusuusi nusuusta dhexdeeda dhaca fii nafsi alamri fii xaqiiqati alamri yacni arrinta xaqiiqadeeda calaa wajhin weji weliba inay isu tacaaruddo wejigaasoo laa yumkinu uusan suurtagal ahayn fiihi wejiga dhexdiisa aljamcu kulmin wala alnaskhu wala atarjiix taasi ma dhacdo intaa mid unbaa suurtagal ah maxaa yeelay lianna annusuusa nusuustu laa tatanaaqadu isma jebiso yacni iskama hor timaado warasuuluna sal alla alay slam nebiguna qad bayana waa caddi wa ballaqa waa gaadhsiiyey walaakin laakiinse qad yaqacu daalika arrinkaasi inuu dhacaa laga yaabaa oo macnaha tacaarudka ah bixasabi nadari almujtahidi ruuxa mujtahidkaa fiiradiisa marka la fiiriyo isaga yacni fahamkiisa iyo fiiradiisa taasaa laga yaabaa inuu tacaarudku ku dhaco oo isagu macnaha kala bixin waayo liqusuurihi gaabni gaabnidiisa macnaha nadarka nadarkiisa ayaa wuxuu ka gaaban yahay oo ka soko dhacayaa fahamkii inuu fahmo oo uu gaadho labada nas ujeeddadii laga kala lahaa marka mujtahidka fahamkiisa iyo nadarkiisa waa laga yaabaa inuu tacaarud ka dhaco labada nas dhexdooda laakiin xaqiiqatulamri marka la yidhahdo laba nas oo iska hor imaanaya ma jiro maxaa yeele kulligood hal masder bay kasoo wada fuleen hadda ka horba sidaan horumarinay wallahu aclam الترتيب بين الأدلة إذا اتفقت هذي اسوافقدوا الأدلة يعني الترتيب معناه kala tartiibin iyo isku xijin wey say macnaha u kala horreeyaan in loo kala horreysiiyo oo u kala xoog badan yihiin ida itafaqad hadday iswaafaqdo aladillatu saabiqa adiladii hormartay alkitaab ahaa wasunna walijmac walqiyaas adiladaasi hadday iswaafaqdo calaa xukmin xukm hadday isku waafaqdo aw amase infarada uu la gooni noqdo axaduhaa adilada midkood uu xukumka la gooni noqdo min hayri mucaaridin wax ka hor imaanaya nas kaloo ka hor imaanaya iyadoon jirin daliil kaloo ka hor imaanaya iyadoon jirin wajaba waxaa waajibaya ihbaatuhu in la sugo xukumkaa isaga yaani waxa weeyaan kitaab buu ku sugnaaday sunnu ku sugnaaday ijmaac buu ku sugnaaday qiyaas buu ku sugnaaday daliil kaloo mucaaridana ma jiro xukumkaas in la sugo ayaa macnaha waajib ama xukumkaas ku wada waafaqeen ama mid ka mid ha ku sugnaado adilada wain tacaaradat haddii ay tacaaruddo iska hor timaado oo waamkana uu suurtagal noqdo aljamcu kulminna wajaba aljamcu in la jamciyaa waajibaysa saan soo marnay miaalada baan soo qaadan wain lam yumkin aljamcu jamac hadduu suurtagal noqon waayana cumila waxaa lagu camalfalayaa binas intamad hadday taam noqoto weeye shuruuddu shuruuddiisu hadday taam noqoto oo shuruuddiisa waa inagii soo marna waxaa ka mid ahayd in macnaha waxa weye deliil aada u hesho naskhiga biduuni deliil naskiga macnaha waxa weeyaan suurtagal maa waa in labada nas inay nasnaskeen aad deliil u hayso deliilkaasu ama kitaab ah ama sunno ah ama ijmaac ah ama macnaha waxa weeyaan ta'ahurka iyo dibdhiciisa oo la ogaado saasoo kalea macnaha in tamad shuruuduhu shuruudu naskhi wain lam yumkin الnaskhu naskigii hadduu suurtagal noqon waayona wajaba tarjiixu in la kala macnaha waxa way xoojiyo ayaa waajibaysa yacni kooda xooga badan baa lagu camalfali kan laga xoog badan yana waa laga tagay tarjiixu saas wey fayurajaxu markaa waa la rajixi min alkitaabi waالsunna kitaabka iyo sunnada xaggiisa waxaa la rajaxayaa min alkitaabi waالsunna xaalay ka ahaadeen waxaa la rajaxayaa annasu naska waxaa laga rajaxayaa cala aظaahiri baa laga rajaxaya nas iyo daahir soomaynaa soo qaadan yani naska waxaa la yidhaahdaa yعni الdliil اladي laa yaxtamilu إilا وجهa waaxida hal weji keliyu اxtimaala tilka caشharaة kaamila mayna soo qaadana naska muna noo soo marin man daahirkana waxaan idhi waa midka laba weji اxtimaala yani midkoodna raajixya wejigaa raajixabaa waxaa la yidhaahdaa daahir la yidhahda marka laba nas hadday iska hor yimaadaan oo midna uu nas yaho اxtimaal uusan ku jirin midna uu muxtamil yahay oo uu daahir yahay waxaa la hormarinaya oo la raajaxayaa naska yani waxa weeye aan ixtimaalku ku jirin yani macnihiisaba isdilaaxaanba usuuliyiintu waxay u yaqaanaan nas bay u yaqaanaan annas wadaahir ayib wlmanduuqu daahiru dheh daahirkii baa la hormarinayaa isagana cala almu'awali baa laga hormarinaya waa laga rajaxaya mu'awal iyo daahir waynu soo qaadanay yani daahirka waxaa la yidhaahdaa labada ixtimaal midka raajixa ah mu'awalkana waxaa la yidhaahdaa labada ixtimaal midka marjuuxa ee laga xoog badan yahay labadooda markaa daahir iyo mu'awal hadday isqabtaan naska daahirkaa baa la hormarinayaa waalmanduuqu manduuqii baa la hormarinaya cala almafhuumi laga hormarinaya manduuqiyo mafhuumna maynaan soo marin soo ma waa kulligeed waa min dilaalaati alalfaad qaybaha uusan noo sheegin bay ka mid manduuqa waxaa la yidhaahdaa dilaalat nasi fii maxalli nudqihi nasku yacni kelimaadka iyo hadalkaa lagu hadlay waxa uu kugu tuso macnaha uu kugu tusaa manduuq la yidhaahda manduuq la yidhahda mafhuumkana waxaa la yidhaahdaa markii lagu dhawaaqo waxa aad ka fahmi karto waxa aad ka fahmi karto maalan waxaa lagu yidhi istaag istaag baa lagu yidhi in aad istaagto oo xugum in lagu amray inaad istaagto waa manduuq baa la yidhaahdaa maxaad ka fahmaysaa inaadan fadhiisanin soo ma ha fadhiisanin baad ka fahmi ha fadhiisanin marka mafhuum baa la yidhaahdaa mafhuum baa la yidhaahdaa ma ujeedaa yacni waxa weeyaan istaagna waxaa la yidhaahdaa manduuq baa la yidhaahdaa maalan waxaa tidhi jaaءa muxamadun moxamed baa yimid maxamed inuu yimid waa manduuqa naska wey inuusan maqnaynna waa mafhuumkiisa ama cid aan maxamed ahayn inaysan imaanin waa mafhuumkiisa mafhuum waxaa la yidhaahdaa markaad yacni waxa weeye macnihii kelimadu ku tusaysay markaad qabsato kadib waxa gadaal macnaha waxa weye aad ka fahmi ayaa mafhuumka la yidhahda marka naska manduuqiisa iyo mafhuumkiisa yacni waxa weeye mafhuumkaa la manduuqaa la hormarinaya mafhuumkaa la dambaysiinaya macna ayb manduuq iyo mafhuumka macnaha waxa waa fara badan yihin mafhuumu almukhaalafa iyo mafhuumu almuwaafaqa iyo yuleya yaani mafhuumu lmuwaafaqa ma aha ka laga wado mafhuum waxaa laga wadaa macnaha mukhaalafa yani mafhuum mukhaalafa waxaa la yidhahdaa naska yani mafhuumkiisa shaygaad ka fahmayso iyo shayga uu nudqiga ku hadalka kugu tusayahay xukunkoodaa iskhilaafsan istaag waa amar soo ma waxaa laga fahmayaa ha fadhiisanin waa nahyi soo maa xugum ahaan waa isku khilaafsan yihin marka xugum ahaan waa isku khilaafsan yihin midna waa yani waxa weeyaan nahyi weeye midna amar wey macnaha waxa weeyaan marka mafhuumu lmukhaalafa la yidhaha laakiin shaygii naska laga fahmayey iyo nudqigiisa wuxuu kugu tusayey hadday isku xugum yihiin faqa la yidhahda maalan waa inagii soo marnay yani waxa weeye yani walaa taqul lahumaa uffin walaa taqul lahumaa uffin yani afxumo waalidiinta hala qaabile garaacistoodii yani nasku wuxuu ku tusay oo lagu yidhi uf ha ku odhani soo ma ha garaacin suurtagal miyaa marka ha garaacin nasku ma ku yidhi ma ku odhanin ha garaacin oo macnaha naska kelimada lagu hadlay uf ha ku odhanin wey waxaad ka fahmi kartaa marka oo mafhuum ah maadaama uftii laguu diiday garaacana inaan lagu ogoleen ma ujeeda garaacna inaan lagu ogoleen mafhuum suuqa ma isku xugun baa mise waa kala gedisan yihin waa isku xugun labadooduba waa xaaraam soo ma kaasoo kale mafhuumulmuwaafaqaa la yidhahdaa waa midkaan lahayn imaamu shaafici wuxuu u yaqaanaa yani waxa weeyaan inuu ka mid yahay dilaalaadka alfaadda uu ka mid yahay ousan mafhuumba uma yani dilaalat nasi yani dilaalat fi fii macna nas wax saasoo kaleeto u yaqaana ma xalan soo mara a wuxuu u yaqaanaa alqiyaas fi macna alasli alqiyaas fi macna alasli buu u yaqaana macna imaamu shaafici marka mantuuqa iyo mafhuumka mantuuqa laga hormarinaya laba nas baa macnaha waxa weeyaan iska hor yimid mid yacni xukumka wuxuu kugu tusayaa mantuuq midna mafhuum buu kugu tusaya midaal maalan nebigu sal alla alay waslam wuxuu yidhi almaau ahuur ahuur laa yunajisu shay biyuhu waa daahir wax nijaasaynayana ma jiraan naskaasi cumuumkiisa wuxuu kugu tusay biyuhu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeena inay yihiin ayna nijaasoobayn wax nijaasayn kara inaysan jirin nas kalaa yimid oo wuxuu yihi idaa kaana almaau yani waxa wey idaa idaa kaana almaau qolatayni lam lam yaxmil qabas biyuhu hadday qollatayn gaadhayaan wasakda ma xambaaraan qollatayn hadday gaadhayaan iyo ka badan wasakda ma xambaarayaanoo wasakda way iska celin macnaha wasakdu ma wasakayna ma nijaasoobayaan mafhuumkiisa wuxuu kugu tusiyey naskaas u fiirso mafhuumkiisa wuxuu kugu tusiyey in macnaha biyaha hadday qollatayn ka yar yihiin ay nijaasada xambaari karaan soo ma saasuu ku tusay naskii horena manduuqiisa wuxuu kugu tusayey biyuhu ama ha yaraadeen ama ha badnaadeene inaysan nijaasoobeyn maxaa istacaaruday marka yacni waxa weeye manduuq iyo mafhuum baa istacaaruday waxay isku tacaarudeen biyuhu qollatayn hadday ka yaryihiin ma nijaasooobayaan mise ma nijaasoobayaan yuqadamu almanduuqu cala almafhuum saas wey marka yacni waxa weeyaan cumuumka naskaas oo manduuq ah yaa waxaa laga hormarinayaa mafhuumka laga fahmayo xadiid اlqolatayn sidaana waxa weeyaan waa maslaga bacdu ahli اlcilmi oo muxaqiqiina ay marayaan miaalaan baa macnaha usoo qaadanay wاlmubitu ka sugaya naska sugaya waxaa laga hormarinaya waa la hormarinaya isagana cala الnaafi baa laga hormarinaya nas baa wuxuu sugay xugum sugay midna waa diiday mubitka sugaya ayaa waxaa laga hormarinayaa ka diidaya macnaha ka diidaya maxaa yeelay ka sugaya ziyaadatu cilmi buu wataa kani wuxuusan ogaanin buu ogaaday sidaas weeyaan wاnnaaqili wayuqadamu nnaaqili yurajaxu waa la rajixi annaaqilu midkii rarayey naskii rarayey can ilasli ka rarayey cala almubqi midka baaqi yeelayay baa laga rajixi calayhi cala alasli ku baaqi yeelayay maxaa yeelay lianna maca annaaqili naska raraya maciisa waxa ahaaday ziyaadatu cilmin baa ahaday waynu soo marnay sooma inu soo marnay labadii xadiid ee macnaha marka xalaytu ka soo hadlaynay man masa dakarahu falyatawada iyo xadiidkii kale yaani wujuuhduu sheekhu ku rajaxay waxaa ka mid ahaa naska odhanayaa dekerka haddii la taabto weysada waa burinayaa waa naaqil asalkiibuu ka guurinayaa xugumka oo asalku wuxuu ahaa inaysan ashyaadu weysada jebinin asalkiibuu marka xugumka ka raroo xugum kaleu u yeelay naska odhanaya weysada ma jebiyana asalkiibuu ku baaqi yeelay sooma yuqadamu naaqilu can اlasli cala albaaq cala almubqi cala alasli saas wey marka yani yani miaalaantaasa u noqon karaysa waalcaamu caamkii baa isagana la hormarinaya almaxfuudu oo la ilaaliyey caam ilaashan wa huwa kaasi aladii midka way lam yukhasas aan la khaasisin caamka aan la khasisin ayaa la hormarinayaa calaa gayri اlmaxfuudi caamka aan la ilaalinin ayaa laga hormarinaya taana miaalkeeda waa nagii hadda dhow soo marnay caam yacni wujuuhdiisa qaar ka mida la khasiso takhsiis uu galay iyo midaan takhsiis gelin waxaa rajaxan oo la hormarinaya caamka aan takhsiis gelin oo laga ilaaliya takhsiiska macnaha ayib wamaa kaanatba wamaa shay baa la hormarinaya kaanad ay ahaatay sifaatu alqabuuli aqbalka sifaatkiisu fiihi dhexisa agta kuwa badan calaa maa shay baa laga hormarinaya duunahu ka hooseeya maalan xadiid uu warinayo nin caadil ah oo daabit ah oo taamu dabdi ah oo saddex kaleetoo isaga la mida ay la warinayaan iyo xadiid uu warinayo hal nin oo taamu dabdi ah koodee la hormarinaya waxaa la hormarinayaa midka cadka cadadka faraha badan ay warinayaan ma ujeeda mar walba mar walba oo cadadka ruwaaddu ay bataan yacni waxa weeyaan ixtimaal meesha waxaa yaraanaya ixtimaalkii gefkaa yaraanaya mar walba oo yaraadaanna waxaa xoogaysanaya ixtimaalka ah inay gefi karaan saas wey macana marka sifaatu alqabuul mar walbo ay ku badan tahay waxaa lagu xoogminayaa oo laga rajaxayaa sifaatu alqabuul midka kaga hooseeya sifaatu lqabuulka midka kaga hooseeya ayaa macnaha laga hoos marinaya wa saaxibu alqisati qisada saaxibkeeda ruuxii arrintu ku dhacday ayaa laga hormarinaya calaa hayrihi ruuxa kaleeta laga hormarinaya ninkii arrinta goobjoogkaa isagaba ay ku dhacday oo soo tabinaya iyo mid aysan ku dhicin hadday isqabtaan kii ay ku dhacdaan laga hormarinaya soo maha misaalkeeda iyadana waan soo marnay yaani xadiidkii maymuuna iyo ibnu cabbaas ibnu cabbaas waa kii la yidhi arrinta war kama haysid arrinta maadan ogeyne qolyihii ogaabaa ka warramay saas wey wa saaxibu alqisati calaa hayri baa laga hormarinaya wa yuqadamu waa la hormarini min alijmaaci xaaluu ka mid yahay alqaciyu ijmaaca qacigaa baa la hormarinaya cala adaniyi ijmaaca danigaa laga hormarinaya ijmaaca qacigaa muxuu yahay waa kii aynu soo marnay waa midka ku saabsan waxyaalaha ummaddu daruuriyan ay og yihiin sida salawaadkii iyo zakadii iyo kuwaas wey ijmaaca dannigaana waa midka istiqraaga iyo tatabuca ku sugnaaday w marka midka oo macnaha waxa weeyaan qacigaa baa la hormarinaya hadday macnaha iskhilaafaan oo macnaha is hor yimaadaan wayuqadamu waa la hormarinay min alqiyaasi xaaluu ka mid yahay aljaliyu qiyaaska jeliga waxaa yaa la hormarinayaa cala alkhafiyi qiyaaska khafigaa baa laga hormarinaya qiyaaska jeligaana waa kan soo marnay waa midka cilladiisu ay ku sugnaatay binasin aw ijmaacin qiyaaska khafigaana waa midka ay ku sugnaatay cilladiisu bilistinbaat istinbaat ay ku sugnaatay weliba yacni waxaa kaloo la raacinaya oo soo raaciyay oo soo marnay in aan nafyulfaariqna uusan maqtuuc bihi ahayn yani xaggaad ugu noqonaysaa marka qiyaas jelya iyo qiyaafihi hadday isqabtaan qiyaaska jeliga ayaa la hormarinayaa wujuuhdaa dhowrkee uu tilmaamay waa in yar oo soo gaabiyey saan idiin sheegay aad bay u fara badan yihin ilaa boqol baa la gaadhsiiya yacni murajaxaad baa la yidhaahdaa waxyaalaha macnaha nusuusta lagu kala rajixi karay inaan macnaha ugu tagnaa suurtagal ah haddii ilahina waafajiyo subxana wa tacala kutub kale ayib almufti wlmustafti almufti wاlmustafti almufti midka jawaabaya iyo wlmustafti midka su-aasha weydiinaya halka wuxuu ka guda galay cilmiga dadkii kala qaadanayey ninkii cilmiga laga qaadanayey iyo ardaygii ka qaadanayay taasuu galay marka aadaab bay u badantah yacni aadaabta looga baahan yahay ruuxa su-aasha weydiinaya iyo ninka caalimka jawaabaya aadaabta looga baahaya aadaab ulmuftafti ayuu macnaha ka hadli doonaa almufti huwa isagu almukhbiru waa mid ka warramaya can xukmin xukm xaggiibuu ka warramayaa sharciyin oo sharci ah xukm sharci ah ayuu sheegayaa hadduu xukm sharciya uusan ahaynoo xukm iska dunyawiya uu yahay yacni waxa weeyaan ama xukm caqliya uu yahay ama caadiya uu yahay mufti lama yidhahda mufti waxa la yidhahda ninka xukm sharciga ka warramay kaasaa la yidhahda yacni waxaa laga keenay ismu faacil weeye oo min aliftaa ayaa laga keenay waalmustafti waxa weeyaan iyaduna waa ismu faacil huwa saa'ilu waa midka weydiinaya can xukmin sharciyin xukm sharciya ruuxa warsanayo ninka intuu ruuxa caalimka u yimaado arrin heblaha igu dhacday bal iiga warran diintu maxay ka qabtaa odhanaysa mustafti baa la yidhahda yacni siinta iyo ta'da sideedaba waxay keenaan dalab dalab bay ku tahay istakhraja istacabda ma ujeedaa yaani mustafti mufti iyo mustafti labada kelima waa isku asal mid walba waxaa laga keenay yani min asli iftaa laakiin yani xuruuftaa u kala gedisan xuruuftaasaa marka macnaha kala gediyeysa midna waa ruuxii dalbayey su-aasha midna waa ruuxii jawaabta bixinay shuruud lfatwa fatwada shuruudeeda yushtaratu waxaa loo shardiyeeyaa lijawaazi lfatwa fatwa futyaana waa la yidhahda taasaana weliba la rajaxaa in futya la yidhahdo oo ficilka laga dhigo yani waxa weeyaan ficil oo ku cilaysan ciladiisu ya ay tahay in laga dhigo futya